بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إيه، إخوة الكرام كتاب كان aan doonayna in aynu akhrino ama daraasayno magaciisa waxaa la yidhaahdaa altibyaan fii aadaabi xamalati alqur'aan waxa weeye in la caddeeyo caddayn macnaheedu waxa weeye la caddeeyo aadaabta ay dadka qur'aanka xambaarsan ay leeyihiin dadka qur'aanka xifdiyeyoo qaaday aadaabta ay leeyihiin caddaynteeda la caddeeyo ayuu magacaasi u bixiyey sheekha musanifka ah kitaabkan waxaa iska leh alimaam annawowi raxmat ullaahi calayh imaamu nawowi ayaa kitaabkan qoray oo alifay wuxuuna u alifay dadkaas muslimiinta ah kuwooda qur-aanka xambaarsan ayuu alifay iyo muslimiinta biajmaciha dhammaantood ayuu alifay haddii inta aanan kitaabka bilaabin wax yar aan ka tilmaamno tarjamada uu leeyahay alimaamu nawowi raxmat ullaahi calayhi aan wax yar ka sheegno waxaan ognahay a'immada muslimiinta kuwooda waaweyn buu ka mid yahay culammada muslimiinta kuwooda waaweyn buu ka mid yahay sheekha magaciisa waxaa la yidhaahdaa yaxya ibnu sharaf ibnu muri ayaa la yidhaahdaa magaciis waa yaxya aabbihiina sharaf awowgiina muri baa la yidhaahdaa naynaas buu leeyahay shiikha naynaastiisa ama laqabkiisana waxaa la yidhaahdaa muxyidiin kunyadiisa waxaa loo yaqaanaa abu zakariya la yidhaahdaa abu zakariya ayaa kunyadiisa la yidhaahdaa nisbadana waxaa loo nisbeeyaayoo loogu abtiriyaa magaaladii uu ku dhashay uuna ku dhinto ku duugan yahay oo annawa la yidhaahdo magaaladaas ayaa nawowi loogu magacaabaa nawaawina waa la yidhaahdaa nawa meesha la yidhaahdo waxay ku taallaa suuriya hadda dhulka loo yaqaano ayay ka mid tahay marka shiikhu alimaamu nawowi wuxuu dhashay sanadkii lix boqol iyo kow iyo soddonkii hijrada nebiga ayuu dhashay shiikhu magaaladaa nawo la yidhaahdana waa uu ku dhashay wuxuuna dhintay taariikhda hijriga markii ay ahayd lix boqol iyo lix iyo toddobaatan lix iyo toddobaatan markay ahayd ayuu shiikhu dhintay raxmatullaahi calayhi ayadoo markaa cumrigiisaba uu yahay shan iyo afartan sano magaalada nawo la yidhaahdana baa sheikha lagu aasay raximahu llahu tacaala imaamka marka yacni inta uu adduunyada joogayba waa shan iyo afartan sano turaafka uu muslimiinta uga tegayna waa wax aad iyo aad u tiro badan oo aad u qiimo badan dhaxal weyn ayuu muslimiinta uga tegey kutub badan oo musanafaad aad u badan buu leeyahay ilaa culammada waxay gaarsiiyaan dhowr iyo soddon kitaab ayuu musanifku leeyahay funuun kala duwanna uu ka alifay fanniyaal kala duwanna uu ka alifay hadday tahay xadiidka haddii ay tahay culuumu lxadiid xadiidkii culuumtiisa funuun wuxuu ka alifay wax fara badan buu ka alifay inta aan naqaanaaba ad garanaysa soomaalidana soo gaartay arbiciinka ugu yar oo maarata xadiidul arbiciinka la yidhaahdo isagaa soo uruuriyo noo jamciyey riyaad saalixiinka ka mid ah yacnii axaadiis aad u tiro badan ayuu shiikhu leeyahay imaamu muslim yacnii kitaabkiisa wuu sharxay sharxu sharxu nawowi baa jiro uu noo sharxay hadday fiqhiga tahay kutub aad iyo aad u badan ayuu ku leeyahay fiqigana kutub badanuu leeyahay waxaaba ugu sarreeya goobtihiin kitaabka manhaajka la yidhaahdo ee soomaalida maanta ay daraasayso fii madhab shaafici isaga iskale manhajka kutubo kale oo maaragtay fiqiga ku saabsanoo tiro badanna waa uu leeyahay aadaabta kutubo badan oo ka alifaa adkaartii sidoo kaleeto yacni wuxuu ahaa wax aad iyo aad u khayr badan buu muslimiinta u qabtay raxmatullaahi calayhi imaamu nawowi wuxuu ahaa nin warac ah yani xalaal miirada buu ahaa aad buu maaragtay xalaasha ugu dadaali jiray zaahid buu ahaa oo zuhdi buu samayn jiray adduunkan waa yaraysan jiray aakhiradana wuu badsan jiray iyo camalka saalixa ayuu aad ugu dadaali jiray raxmatullaahi calayhi waracnimadiisa waxaa ka mida bay culammadu soo guuriyaan intii uu markuu dimashqa yimid magaalada hadda caasimadda u ahayd suuriya markuu uu yimid oo culumtana uu baranayey ama uu ummadda barayey muddadaas ama uu wax sanifayey wax allifayey ma uusan cuni jirin magaalada cunadeeda ma uusan cuni jirin wuu iska ilaalin jiray shubha darteedu isagoo ka cararayo waxaa la yidhaahdaa wuxuu cuni jiray aabbihii waxa uu nawa uga keeno ayuu cuni jiray magaaladaas tuuladii uu ku dhashay wixii looga keeno cuni jiray cunadana waa uu yaraysan jiro ma uusan badsan jirin hadduu subaxii wax yaroo maaragtay cabitaana uu cabo wax yaroo waxa u soo raaco waqti dambe inuu xoogaa yar cuno maxaa yeeley inta kale maruu wax alifayo maruu wax daraasaynayo maruu ummad maaragtay wuxuu ku wadi jiray khayrkaas ayuu maaragtay inta badan ku dhex jiray ilaa uu markii dambe yacni nin caalima uu noqday loo soo xeraystay meel walba looga yimid ugu dambayn waxaa la yidhaahdaa magaalada suuriya daar ku taallo oo la yidhaahdo daaru lxadiid alashrafiya ayuu shiikheedii noqday daaru lxadiid alashrafiya mashiikhadeedii isagaa yeeshay alimaamu nawowi ayaa maaragtay markii dambe wakhtigiisii dhaxlay daartaas dimashqay ku taallaa waxa weeyaan asalkeeda nin waxaa iibiyey boqorradii yacnii wakhtigaa joogtay ka mid ah oo la yidhahdo almeliku alashraf meliku lashraf nin la yidhaahdo yaa iibiyey wuxuuna ka gaday qoladan boqorrada dowlalayuubiya boqorradoodii ayuu dhulkaa ka iibsaday markii uu dhulkaa iibiyena waa uu dhisay wuxuuna ka dhigay boqorkaas oo maaragtay melikul ashraf wuxuu ugu talagalay inay noqoto daaran lilxadiidi maca sakni almudarisi fiiha daar xadiidka keliya lagu daraaseeyo wuxuuna u sameeyey ninka mudariska ahee shiikha meesha ka noqonayana meeluu dego buu ka dhisay marka waxa weeyaan meeshaasna cid walba ma aysan qaban jirin maalintii uu ninkaa boqorkaa meesha dhisay alashrafiya daar alxadiid alashrafiya markii uu dhisay shiikha ugu horreeyey oo daartaas u dhiibay oo shiikh uga dhigay wuxuu ahaa asheekh taqiyuddiin abu camr ibnu salaax muxadidka aha taqaanaan muxadidkaas ayuu u dhiibay ninka koowaad oo maaragtay dadka uguna cilmiga badnaa zamankiisii xadiidkana aad u yaqiinay ayuu ahaa ibnu salaax halkaasuu xadiidka ku beerin jiray oo dadka ku bari jiray daartaas ayuu ku waday yacni sidaasuu sameeyey kitaabka ibnu salaax waxaa la yidhahdaa kitaabkiisa almuqadima loo yaqaano muqadimat ibnu salaax loo yaqaano daartaasuu ku alifay intuu sheekha ka ahaa ayuu kitaabkaas muqadimat ibnu salaax muqadimadiisaas ayuu ku alifay mashhuurka oo la yaqaano weliba waxaa la yidhaha ninkaa boqorkaa oo melikul ashraf la yidhaahdo wuxuu gooni ahaan ugu waqfay dadka ahluxadiidka oo shaaficiyada ah ayaa la yidhaahdaa laakiin shardi wuxuu ka dhigay ninkaa boqorka ahi in aanan markii ibnu salaax uu ka tago ibnu salaax hadduu dhinto inaanan nin walba uusan qabanine aclamu nnaasi fi lxadiidi fii dimashqa inuu qabsado qofka xadiidka ugu aqoonta badan in sheekhnimadii lagu wareejiyo la siiyo ee nin walba kulaman habba wadabba in loo dhiiba ma aha waxaa markii masaajid masjid la dhiso markas qofka uu dhiso alxamdu lilah zamankeennan hadda inkastoo wakhti badan laga hijrooday culumtii xalaqaadka ee cilmiga masaajidda lagu baran jiray laga tegey oo wax la yidhaahda madaaris nidaamiya iyo jaamicaad iyo loo wareegay laakiin haddana zamankeenna wax badanaa bilowday haba u horeeyo intaa hadda garanayna markii xarameynka iyo laga soo tago sheekhii maaragtay sheekh muqbil ibni haadi raxmatullaahi calayhi ou maaragtay markas weyn ou dhisay oo ummad badan ay caalamkao dhan ay ka wada faa'iideen dad ahluxadiid badan ay ka soo baxeenna ay iigu horreysay annagana hadda alxamdu lilah soomaalida wax badan yaa u bilbilaabanaya inay maraakiis gudihii soomaaliya ay ka sameeyaan yaa bilaabanayso oo maraakiis ahlulxadiid la yidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala ha xifdiyo kuwo laga faa'iideyna ilaahay ha ka dhiga subxaana wa tacaala marka dadka ugu cilmiga badan wakhtigaas ayaa loo doortaa madraso kasta iyo markis kasto inuu shiikh ka noqdo ayaa loo dhiibaa sidaas buu marka boqorkaasi sameeyey waxaana la yidhaahdaa wakhtiga uu furay yacni daarulxadiid meeshaas uu furay yani maxaa la yidhahdaa malik lashraf daarulxadiid alashrafiya sanadkii uu furay waxay ahayd sanadkii imaamu nawowi uu dhalanayay sanadkii ka horreeyey lix boqol iyo soddonkii taariikhdii hijriga markay ahayd ayuu daartaasi boqorkaasi furay imaamu nawowi markii dambena zamankiisi uu la tegayna oo weynaaday oo cilmiga bartayna isaga loo dhiiba maadaama ninkii dhisay oo shardi ka dhigay dadka dimashqa ugu cilmiga badan in loo dhiibo mar walbaba xadiidka ugu aqoonta badan in loo dhiibo imaamu nawowi raxmatullaahi calayhi wuxuu ahaa ikhlaaskiisa aada u tiro badnaa zaahid buu ahaa yacni nin jecel culumta islaamiga shareecada jecel buu ahaa cilmu shariica mid jecel funuunteeda dhanna wada kulmiyey muxadith uu ahaa faqiih buu ahaa luqawi buu ahaa usuuli buu ahaa funuuntoo dhan nin kulmiyey ayuu shiikhu ahaa raxmatullaahi calayhi waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha ay soo guuriyaan waxaa ka mid ah tusinayo dadaalka iyo cilmiga siduu u jeclaa wuxuu yidhi markii aan dimashqa imid ayaan waxaan goostay markaygii hore inaan barto cilmigan tibbiga la yidhaahdo dawada yacni maaragtay inaan barto dakhtarnimo inaan barto markaasaa waxaan soo iibsaday buu yidhi kitaab la yidhahdo alqaanuun fi tibi la yidhaahdo uu leeyahay ibnu siina ninkii filosofka ahaa ayaad garanaysaan ibnu siina la yidhaahdo ayaa kitaabkaas allifay kaasaan soo gatay buu yidhi si aan uga faa'iidaysto markii aan kitaabkaas soo gatay inaan akhriyo darteed wuxuu yidhi qalbigaygii baaba madoobaadou yidhi ilaa aan waxba qaban waayo maalmo dhan ayaana waxba cilmi iyo waxaan bartay aynan jirin yidhi qalbigaygii dhanba madow baa fuulay buu yidhi cilmigaas barashadiisa aan baran lahaa waan ku mashquulay bu markii dambaan fakerayo musiibadan qalbi madoobaadkan iyo fahma daradani xaggee kaaga timid yaan dib ugu fakaray buu yidhi markaan fakeray waxaan arkay kitaabuulqaanuun inay iiga timid baan ogaaday buu yidhi markaasaan isla markiiba waa iska iibiyey yidhi isla waqtigiiba kitaabkii baan iibiyey ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu ii furay buu yidhi fatxi buu ii furay markii aan kitaabkaas iska gaday cilmigii iyo culumtii waa ii maarata ilaahay waa ii furay buu yidhi sheekhu marka raxmatullaahi calayhi turaafkaas weyn ayuu nooga tegey tarjamadiisa oo tiro badan kama aan hadli karno laakiin insha allahu tacaala intaas darafkaas yaanu kaga gaabsanaynaa haddaan u soo noqdo kitaabkan shiikha laftiisaa noo sheegayo kitaabku wuxuu ka kooban yahay toban baab buu ka kooban yahay toban baab ayuu ka kooban yahay baabka ugu horeeyo wuxuu musanifka uga hadlayaa fii atraafin min fadiilati tilaawati alqur'aani wa xamalatihi daraf iyo qaybo ka mid ah qur'aanka akhrintiisa fadliga ay leeyahay akhrinta qur'aanka la akhriyo fadligiisa iyo dadka qur'aanka xambaarsanoo xifdiyo ku dhaqmo fadliga ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin baabka labaad musanifku wuxuu uga hadlayaa fii tarjiixi alqiraa'ati waalqaari'i calaa hayrihima qiraa'ada qur'aanka la akhriyo inay ka raajaxnimo badan tahay kana fadli badan tahay waxa kale adkaarta kaloo la akhriyo inay ka khayr maaragtay ka raajaxsanto ka fadli badan tahay adkaarta kaloo aad akhriso iyo qur'aankoo la akhriyo in qur'aanka la akhriya baa fadli badan qofka qaariga ahee qur'aanka akhrinaya iyo midka dikriga caadiga iyo maarata akhrinayana qofka qaarigaa inuu qur'aanka akhrinayo uu ka fadli badan yahay oo laga rajaxayo ayuu baabka labaad nagu tusi doona on arki doona biidn illahi tacaala baabka saddexaad waxa weeyaan wuxuu musanifku uga hadlayaa fii ikraami ahli اlqur'aani waannahyi can iidaa'ihim dadka ahlulqur'aan la yidhaahdo man hum ahlu lqur'aan yay yihiin ahlu qur'aan shiikhaan noo sheegi doono waa dadka qur'aankana yaqaano kuna dhaqmo dadkaas karaamaynteeda la karaameeyo in la qiimeeyo in la sharfo yacnii arrintaas ayuu kaga warramaya iyo wannahyi can iidaa'ihi in la dhibo dadka ahluqur'aanka ah yacni inaana la dhibin oo dhibkooda yacni maaragtay nahyigiisa inaana la dhibin ayuu arrintaas sheikhu kaga warramaya in la karaameeyo dadka ahluqur'aanka oo aan la dhibin iyo musanifku kaga hadlaya oon arki doona insha allahu tacaala baabka afraad musanifku wuxuu kaga hadlayaa fii aadaabi mucallimi alqur'aani wa mutacallimihi aadaabta uu leeyahay qofka qur'aanka dadka baraya iyo midka asaga baranayo oo ka baranayo mucallimkaas ka baranayo qur'aanka baranaya aadaabta laga doonayo aadaabta laga doonayaahy ayuu musanifku ka warramaya oon arki doona biidn illahi tacaala ilan waxa weeye qofka mar haddii qur'aan uu yahay waxaad baranayso cilmigii iyo shareecada ay tahay waa in aadaabtii shareecadu ay dhigto inuu qofka ku sifoo baa la rabaa ama mucallimkii ha noqdo ama ardaygii ha noqdo labadaba inay maaragtay aadaabtii ay laazimi lahaayeen buu shiikhu noo sheegaya dhaqankii ay kula dhaqmi lahaayeen baabka shanaad musanifku wuxuu kaga hadlayaa fii aadaabi xaamili alqur'aan qofka qur'aanka xambaarsan keligiis xaafidka ahee ku dhaqmaya aadaabta laga rabo maxay tahay buu nooga warramaya baabka lixaadna wuxuu kaga warramayaa fii aadaabi alqiraa'a wa huwa mucdamu lkitaabi wa maqsuuduhu buu yidhi qur'aanka laftiisa markaa akhrinayso aadaab buu leeyahay qaabkee u akhrinaysa maxaa lagaa rabaa see ula dhaqmaysa qur'aankani yaa lagaa rabaa kitaabka mucdamkiisa intiisa badan iyo maqsuudka laga leeyahayba waxa weeye kitaabka baabkaanu aad ugu dheeraanaya ou leeyahay fii aadaabi alqiraa'a qiraa'ada lafteedii akhrinteedii aadaabteedii marka in badanuu kaga warramaya qasadkii kitaabka loo alifayna waa kanbuu odhanaya wy baabka sagaalaad wuxuu musanifka kaga hadlayaa fii aadaabi annaasi kullihim maca alqur'aani awal xamalat alqur'aan aan ka hadlayna sooma ahayn dadka qur'aanka xambaarsan ayaan ka hadlayna laakiin hadda dadka oo idin say qur'aanka ula dhaqmi lahaayeen aadaabteedii ayuu musanifka nooga warrami doonaa dadkoo dhan qur'aankaas kalaamullaahi ah siday ula dhaqmi lahaayeen buu nooga warramaya baabka sideedaad wuxuu musanifka kaga warramayaa fi alaayaati waasuwari almustaxabati fii awqaatin wa axwaalin makhsuusa wuxuu ka warramayaa aayadaha qur'aanka aayado ka mid ah suuradaha qur'aanka suurado ka mid ihi oo mustaxab ahoo la sunneeyo wakhti gooniya in la akhriyo ama xaalado gooniya in la akhriyo yacni ay sunno tahay ayuu baabkaasna baabka sideedaad uu noogu dhigaya oon arki doona biidn illahi tacaala baabka sagaalaad wuxuu musanif kaga warramayaa fii kitaabati alqur'aani wa ikraami almusxafi qur-aanka laftiisa qoridiisa la qorayo maxaa lagaaga baahan yahay aadaabta lagaaga bahan yahy markaad wax qorayso qur-aanka aad qoranayso maxay tahay markaad qur-aanka qorayso iyo musxafka oo kitaabka qur'aanka ahaa qiimayntiisa la qiimeeyo oo la karaameeyo oo aanan la ihaanaysanin baabkaas ayuu kaga warramay ihaanadiisa xataa inay kufri tahay oo gaalnimo ay tahay ayay shiikhu kaga warrami doonaan arki doona biidn illahi tacaala baabka tobnaada ugu dambeeyo wuxuu leeyahy waa fii dabti alfaadi fii dabti alfaadi alkitaabi kitaabka alfaadii ku soo aroortayoo ku timid oo la dabdiyo la xarakeeyo ama la macneeyo la fasiro ayuu kaga warramaya waa baab aad u qiimo badan wey kitaabku markuu dhammeeyo ayuu baabka tobnaad wuxuu samaynayaa siday abwaabta u kala horreeyeen ayuu noogu dhigayaa sida abwaabta u kala horreeyeen iyou noogu sharxayaa kelimaddii hariiba buu noo fasiri kelimaddii xarako u baahan buu noo xarakayni yacni macnaheeduu sheegayaa waxa qaabkaasu ku samaynaya waa waa waa shay aad iyo aad u qiimo badan weeyaan qaybta ugu dambayso ayuu maaragtay noogu fasiraya idan marka qofka ardayga ahi wuxuu samayn karaa kitaabka markuu fasalkii baab akhristaba qaybta dambe wuu ka faa'iidaysan karaa kelimaadka ku qoran ayuu muraajacayn karaa si uu u ogaado wixii meeshaas macnaheedu ay tahay iyo hadday ku adkaato kelimaadka ad adag uu kaga faa'iidaysan karaa wey haddaba kitaabkan marka sidaan soo sheegnay waa kitaab aadaabtaas ku saabsan laakiin aadaab keliya ma ahane xataa abwaab fiqhiya aad ku arki doontaa sidoo asaguba muqadamada ku dhihi doono qawaacid nafiisa hood ku arki doontaa oo maaragtay shareecada ku saabsan oo aad u qiimo badan ayuu kaga warramaya mujarad aadaab keliya ka hadli maaye waxyaale aad u tiro badan oo diinkeenna ah qawaacid waaweyn ayuu tilmaami doonaa oon arki doona biidn illahi tacaala waxaa marka laga maarmaanoo loo baahan yahay dadka mucallimiinta ahee dadka qur'aanka barayo ardayda dalabatulcilmiga ahi in ay maaragtay kitaabkan si fiican inay u daraaseeyaan oo loo daraaseeyo ama akhristaan ardaydooda u akhriyaan oo ay baraan inay muhiim aad u tahay waxaan ognahay zamankii hore dadkeennii hore waxaa la akhriin jiray oo maalan xernimada dadka soo maro ama kutubta akhristo ardayga intuusa markuu qur-aanka xifdiyo oo u barto kitaab waxaa loo akhrin jira la yidhaahdo tacliim almutacalim ariiq tacliim kitaab waa kitaab aada nafiis oo aada u qaaliya wey haba wax badan ha iskaga jiri jireen laakiin abwaabtuu ka hadlayo abwaab aada u qiimo badan weeyaan maxaa yeeley wuxuu baranayaa aadaabta asagii allah ka dhaxeeyo maarata cilaaqada ka dhaxaysa buu kitaabkaasi baraya oo ikhlaaska u horeeyo mutaabacadii ku xigto khayrkii oo fara badan buu arkaya wuxuu baranayaa mucallimkiisa iyo isaga cilaaqada ka dhexayso wuxuu baranayaa ardayga wax la akhrisanaya isaga cilaaqada ka dhexayso wuxuu baranayaa kitaabka uu darsayay iyo isaga cilaaqada u dhexayso waxyaalo fara badan oo aad u qiimo badan oo zamankeenna inta badan laga boodo oo aan cid akhrisataa jirin ilaa wixii dhammaa isdhex galeen isdhex yaaceen la joogo isdhex yaacaan lama aqoon jirin kitaabka tacliimmutacalimka bedelkiisa hadda waxaa noo bedelay kitaab aanan inta badan aqwaashana asaga u noqonayo wax ka soo guurinayo kutubo kalena uu ka soo ururiyey waxaa aad wadaadka la yidhaahdo raxmatullaahi calayhi mar dhow dhintay sheekh bakar abu zayd wuxuu alifay kitaab la yidhaahdo xilyatu aalib alcilmi qofka aalib alcilmiga ah wuxuu isku qurxin lahaa aadaabtii oo isku qurxin lahaa ayuu maaragtay kitaabka ka alifay marka waxyaalo badanoo maarata ama israa'iiliyaad ahaa ama axaadiis daciif ahayd oo meelaha ku jira wuu ka uu ka maaragtay wuu ka saaray waana kitaab aad u qiimo badan weeya waxaa la mid ah alimaamu nawowi laftiisa kitaabkiisa majmuuca la yidhaahdo almajmuucu sharxu lmuhadabka fiqiga aad ogtihiin isagoonan dhammaystirinna uu ka dhintay sheekha ilaa wuxuu ku dhoweeyey beeca ayuu gaarsiiyey marka wakhtigaas ayuu ilaahay oobsaday kitaabkaas muqadimadiisa muqadimada oo majmuuca markaad akhrisid aadaabtaasoo dhan ayuu kusoo ururinaya aadaabtaas ayuu ku ururinaa wuuna sheegi doonaa sheikha laftiisa waad arki doontaan insha allahu tacaala kitaabkaasna aaduu nafiis u yahay in ay dadku ardayda dalabatulcilmiga intaysan cilmiga gelin inay kutubtan ay horta daraaseeyaan oy bartaan ayaa laga maarmaana sababtu waxaa weeye hadduusan kutubtan akhrisanin hadda cilmigii nin albaabkii ka soo galay ma noqonaye nin darashada ka soo galo noqonaya darashad nin ka soo dhacay ayuu noqonaya walidaalika xerta hadda joogto waxaa la yidhahdaa xermaroodiya la ydhaha xermaroodiya loo yaqaana xer xer rasmiga ma aha yacni maantu iska imaanaya berrio iska goynaya saa damba iska maqnaanaya maalintuu rabo wuxuu rabo samaynaya nin kitaab ku taxan oo ka murugoonaya oo ku dadaalaya ma aha haddii uu joogo wax akhristana waxaa laga yaabaa inuusan xataa alfaadii iyo dabdi uusan samaynin inuusan qalin haysanin oo wixii soo baxay fawaa'idka aanan kitaabka ku qornayn inuusan qoranina laga yaabaa bal inuu derbiga inta iskaga sintaacsado iska sii jeedo oo adduunyadii ku mashquulsanya intuu masaajidka dhex fadhiyo qalbigiisu iska maqan yahaaba laga yaaba marka waxaa la rabaa dalabulcilmiga waa shay aad iyo aad qaali u ah wey cilmiga yacni inuu qofku barto uu jeclaado waxa keenayo waa un kutubahaas oo ka sheekaynayo maaragtay qaabku qofku wax u baran lahaa iyo aadaabta laga doonayo ayuu maaragtay inuu akhristo ay marka hore muhiim ay u tahay weeyaan si uu u garto xurmada kitaabka uu ku leeyahay maaragtay allah subxaanahu wa tacaala cilaaqada uu la yeelanayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam cilaaqada uu la yeelanayo maaragtay kitaabka qur'aanka ah axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam wahaakada soo u maaragtay uu ula dhaqmi lahaa ayuu maaragtay qofku baranayaaye marka kutubtaas in lagu dadaala baa la rabaa bismi illaahi raxmaan raxiim bismi illaahi allah magaciisa ayaan abtadi uu ku bilaabaya kitaabkayga ee qiraa'adeeda ku bilaabaya allihii arraxmaani naxariista ballaaran lahaa allihii arraxiimi naxariista goonida ah lahaa ee muminiinta ku khasisayay wa bihi bilaahi allaah baan nastaciinu kaalmo weydiisanaynaa rabbi yasir rabbi yaa rabbi rabbigaygow yasir sahal oo fududee wa acin ilaahayow noogu kaalmee kaalmana nasii arrintan waxaa iska leh shiikhu ma laha yacni ninka oo muqadimka ama naasikha qoray kitaabkan oo ka soo guuriyey ayaa hadalka iska leh lanna warka shiikh wuxuu ka bilaabanaya alxamdu lilahi alkariim idaasuu ka bilaabanaya qaala shaykhu qaala shaykhu alimaamu alcaalimu alzaahidu aldaabitu almutqinu almuxaqiqu abu zakariya yaxya bni sharafi yaxya bni sharaf ibnu muri annawawiyu raximah llahu tacaala qaala shaykhu shaykhii wuxuu yidhi shaykhii alimaamu imaamka ahaa shaykhii alcaalimu caalimka ahaa shaykhii azaahidu zaahidka ahay adduunkan ka zaahido yaraystay yani maaratay aan adduunka ku mashquulin shaykhii addaabitu xaafidka ahaaye dabdiga samaynayay shaykhii almutqinu sugayey wax alla wixii uu sameeyo o dhanba yani shay sugan samaynay mutqinka ahaa shaykhii almuxaqiqu xaqiijinaya taxqiiq samaynayo shay kastoo uu sameeyo xaqiijinayey abu zakariya kunyadiisa abu zakariya la dhihi jiray waxa weeye magaciisana yaxya bnu sharaf la yidhaahdo yaxyaa magaciisa la yidhaahdaa aabbihiina sharafa la yidhaahdaa ibnu muri awowgiina muri la yidhaahdo annawawiyu magaalada nawa la yidhaahdana loogu abtiriyey loogu nisbeeyey raximah llahu tacala ilahay u naxariistay hadda shiikhu wuxuu yidhi wadaadka wuxuu qoray naasikha ah qaala shaykhu buu yidhi ashaykh lafdiga sheykha la yidhahdo xagga luqada markii luqa ahaan la aado waxaa la yidhaahdaa man tacana fi sini baa la yidhahdaa ama man jaawaza alarbaciin aw alkhamsiin qofka yani maaragtay da' noqdo afartan sano dhaafo ama konton sano gaaro baa xagga luqada lagu yidhaahdaa sheekha xataa gaalka sheekh waa la dhihi kara hadduu duq noqdo sheekh waa lafdi carabi waa laakiin annaga ma dhahno walow kaana kaafiran bay dhahan xataa gaal ha noqdo marba hadduu da'yahay waa yeel waay waa yeel qof waa yeelo nin sheekha oday wey saasaa la dhihi karaa bani aadamka waxaad ogtihi maraaxilow maraa marka hore maxal intuusan dhalanin ka hor oo caloosha hooyo uu ku jiro janiina loo yaqaanaa janiina l bimacnaa waa qarsoonyahoo caloosha hooyo ku jira cidna ma aragto waa istitaarka dartiisa loogu magacaaba markuu caloosha ka soo baxo tifli baa la yidhahdaa ama sabi ama maaragtay sakiir iyo waxbaa la yidhaahdaa ilmahaasa loo bixiya dhallaan ilmo yar wey markii uu yacni uu soo koro ilaa soddon uu soo gaarana fatan baa loo yaqaan fata waa shaab wa shaab baa la yidhahdaa afartan markii uu gaaro kahli baa loo yaqaanaa waa garmadoow baa la yidhahdaa weli aysan coro badan uusan yeelanin garmadoow baa la yidhahda kahli baa loo yaqaanaa marka arbaciinka markii uu dhaafo qofka afartan gudbo bacda alarbaciin sheekh baa la yidhaahdaa haweentayna imra'a baa la dhihi ama shaykha baa la odhanaya rajul baa la leeyahay mar hadduu afartanka gudbo kontan iyo wixii kasii sarreey u gaaro laakiin hadda meeshani imaamu nawowi afartan iyo shan sano ku dhintay marka sheekhnimadii wakhtigeedii lafdigan hadda qaala sheekhu uu leeyahay waxaa loo jeedaa xagga curfiga waxaa loo yaqaanaa man balaga rutbata ahli lfadli ayaa la yidhahdaa dadka ahlufadliga darajadooda qofkii gaaro waa sheekh la yidhahda macnaha caalim weeye waa maaragtay nin culumta shariicada yaqaano sidaasoo sheekh ku noqday sheekh fi sini keliya ma aha markuu caalim noqdo waa sheekh sheekh baa la dhihi curfigana saasaa loo yaqaana wey sheikhaasa marka wuxuu yidhi alxamdu lilaahi alkariimi almanaan ditawli walfadli walixsaan aladii hadaana liliimaan wafadala diinana calaa saa'ir aladyaan hadalka sheikha intuu ka bilaabanaya alxamdu ammaan wanaagsan lilaahi allay u sugnaatay allaha ammaan iyo mahadoo dhanba iska leh allihii alkariimi deeqsiga ahaa allihii wanaagsanaa almannaani gallada badnaayee addoommadiisa ku mannaystay nicmo oo dhanba ku mannaystay marka alxamdu lilaahidani jumladan waxaa la yidhahdaa waa jumlatun khabariyatun lafdan inshaa'iyatun macnana la yidhahda yani xagga lafdiga alxamdu lilaah waa khabar wa laakiin waa annagaana lala hadlaayo axmed allah oo kale ayuu u jeeda ilaahay ku mahadiya waa inshaa'iyatun macnan amar ahaan ayay tusaysaa war ilaahay allah ku mahadiya oo kale weeyaan allahaasoo ditawli tanaadnimo u saaxiib ah oo hani ah haninimo u saaxiib ah allahaasoo yacnii haddana ditawli waalfadli dheeraadsiinna iyo fadli u saaxiib ah waalixsaani wanaag u saaxiib ah ixsaan oo dadka u sameeyo wanaag uu u galo allahaasoo ditawli haninimo u saaxiib ah iyo waasacnimo allah yacni waalfadli dheeraadsiinna u saaxiib ah wlixsaani wanaagi ixsaan dadka u sameeyana u saaxiiba alladii allihii ayaa mahad iyo ammaanoo dhanba iska leh hadaanaa na hanuuniyey liliimaani iimaanka nagu hanuuniyey nicmada ugu weynoo ilaahay bani aadamka uu siiyo waa nicmat liimaan mar haddii ilaahay nicmatuliimaanku siiyo oo adoo mumin ah adduunkan aad ka tagto waxaad haysataa ra'sumaal weyn ayaad haysataa maxaa yeelay qofka muminka ah oo ilaahay rumaysan haddii xataa macsi intay ka dhacdo isagoonan toobo keenin ou aakhare aado sidaa ku dhinto xataa haddii la naara naarta kuma waaro waa laga soo bixinaya wey marka waa faa'iido weyn baynamaa hadduusan iimaan lahayn ou cadaabka ku waarayo weliga uu ku jirayo marka iimaanka waa nicmo weyn alladii allihii hadaanaa na hanuuniyey liliimaani iimaanka nagu hanuuniyey hidaayadan hadda waxaa loo jeedaa waa hidaayat tawfiiqa la yidhahda waafajinta wey hidaayada laba macno hidaayat dilaala iyo hidaayat tawfiiqa loo kala qaadaa hidaayat tawfiiq waa midda iimaanka ilaahay qalbiga uu kuu geliye oo muslimnimada ku siiyo rabbi ku waafajiyey diinka uu ku waafajiye ayaa la yidhahda ama hidaayat dilaala walbayaan walirshaad waa midda ambiyadu ay leedahay inay xaqa dadka u sheegaan oo xaqa loo caddeeyo ayaa la yidhahda ariiqii xaqa ah waa kaasi soo raaca kii kalena waa kana waad ku dhumaysaana baatilka iska ilaaliya hidaayay leeyihiin ambiyadu waxay leedahay ina dadka dariiqa tusto laakiin qalbiga cidda wax u gelin karta iimaanka waa allah subxaana wa tacaala weeyaan alladii hadaana liliimaani wa fadala fadilay dheeraad siiyey diinanaa diinteennana oo diinulislaam ah calaa saa'iri aladyaani diimaha soo haray ilaahayga ka dheeraad siiyey allahaas ammaan iyo maarata mahadoo dhan iskale weeyaan adyaanta diimaha soo haro idil baaqi ladyaan diinta islaamka ayaa waxay tahay midda fadilan adyaantii kalena mid mansuukhoo la nasakhay weeye diinkeennaana lagu nasakho kulminayo ilaahayna diinta nabiyulaahi moxamed ayuu fadilay walidaalika waa kan ilaahay leeyahay markuu yuhuuddii iyo nasaarada iyo mushrikiintaba ka hadlayo ahlu kitaabka iyo mushrikiintii lam yakun aladiina kafaruu min ahli lkitaabi walmushrikiina munfakiin xataa ta'tiyahum lbayina dalaalkama baxayaan ahlu kitaabka oo alyahuudi wanasaara ah iyo mushrikiintii ilaa bayinada ay u timaado bayinadana waxaa weeye rasuulu min allahi yatluu suxufan mudahara waa nabiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam allahaasaa ammaan iska leh fadala diinana calaa saa'iri aladyaani diimaha kale ka dheeraad siiyey wamanna calaynaa annagana nagu galladaystay biirsaalihi diritaankiisa allah ilaynaa uu noo soo diray annaga akrama khalqihi khalqigiisa kan ugu karaamada badnaa ugu sharafta badnaa calayhi cala allah allah midkii xaggiisa ugu karaamada badnaa khalqigiisa uu noo soo diray wa afdalahum midkii ugu fadliga badnaa khalqiga ladayhi alla agtiisa ugu fadliga badnaa allahaas noo soo dirayba ammaanoo dhan iska leh xabiibahu axadkuu noo soo diray ahaa xabiibahu kii uu jeclaa maxbuubkiisii wa khaliilahu saaxiibkiisii ama wadaagiisii ahaa allaha noo soo dirayba ammaanoo dhan iska leh wa cabdahu addoonkiisana ahaa yacnii marka la leeyahay khaliilahu marka la yidhahdo alla wuu jecelyaho saaxiib wuu leeyahay laakiin waa addoon allou addoon u yahay wa rasuulahu rasuulkiisii ahaa muxamadan nebi muxamed ah sala allaahu allah ha ammaano ama allah u naxariisto calayhi nebi moxamed dushiisa wasallama ilaahay ha badbaadiye eh allahaas noo soo diray baa ammaan iska leh marka nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wa akramu khalqihi wa ashrafu khalqihi weeye afdalu khalqi illaahi weeye waa xabiibkiisii waana khaliilkiisii khullada iyo iyo maxabada markay culammadu kala saaraan waxay yidhaahdeen alkhullatu martabatun aclaa min almaxaba baa la yidhaahdaa yacni khullada oo khaliilnimada ah saaxiibtinimada ah yaa waxay ka sarraysaa maxabada ka sarrayso ayada ka sarraysa baa la yidhahda maxaa yeele nebigu wuxuu yidhi ina allaha ittakhadanii khaliila kama ittakhada ibraahiima khaliila ilaahay wuxuu iga dhigtay wadaay buu iga dhigtay saaxiib sida ibraahim nebi ibraahiimba saaxiib oo uga dhigtay ayuu anna iiga yeeshay buu yidhi marka rasuulkaas fadliga badan ilaahay soo dirita uu noo soo diray nebiyullaahi moxamed waa gallad ilaahay uu nagu galladaystay weeyaan waa manno uu nagu leeyahay weeyaan famaxaa wuu tiray allah subxaanahu wa tacaala bihi rasuulkaas sababtiisaba wuxuu ku tiray cibaadat alawthaani asnaamta caabudadeedii la caabudo maxaa yeele markii nebiyullaahi moxamed la soo dirayey dadku dhagxaanay caabudi jireen geeday caabudi jireen asnaam ay samaystaan bay caabudi jireen jinni baa la caabudi jiray wahaakada waxaasoo dhan baa la samayn jiray waxaa shirkigaasoo idil ayuu ilaahay ku tirtiray subxaana wa tacaala nabiyulahi moxamed sababtiisa wey wa akramahu allahna wuu karaameeyey nebi moxamed nabiyulaahi moxamed wuu sharifay sala allaahu allah ha ammaano ama allah u naxariistay calayhi nebi moxamed dushiisa wasallama allah badbaadiye wuxuu ku karaameeyey oo ku sharfay bilqur'aani qur'aankiibuu ku sharfay oo ku karaameeyey weyaan qur-aankaa la siiyey mujiza mucjiza khaalida weeyaan ilaahay baa ku sharifay asagaa loo doortay in qur'aankaas kalaamullaahi lagu soo dejiyo loo waxyoodo nabiyulahi maxameda loo doortay qur'aankii almucjizati mucjizada ahaa mucjiza macnaha cajsiga gelinaya dadko dhan khalqiga cajsi geliyey qur'aankii mucjizadii almustamirati daa'imka ahaydoo weliga jiraysay calaa tacaaqubi alasmaani zabannada isla cirbintooda isla cirbiyaan iska daba yimaadaan yacni habeenka maalintii zabankan sanadkan usbuucaanaa tegey bishaanaa tagtay sanadkaanaa tegey wahaa kada isla cirbinteeda zabanka isla cirbiyaahi daa'imka ahayd yacni weliga jiraysa weeyaan mucjizadaas qur'aanka ah waa mid weliga daa'imah oo jiraysa weeyaan allah nabi maxamed uu ku karaamiyey qur'aankaas weeyaan allatii mucjizadii taxaddaa bihaa allaah ou kula dooday aljinna waalinsa jinni iyo insiba uu kula dooday biajmacihim dhammaantood uu kula dooda wey ataxaddii waxaa la yidhaahdaa fulaanun taxaddaa fulaanan markaa tidhaahdo hebel hebelow la dooday bimacnaa naasacahu wa baarasahu baa la yidhaahdaa marka uu la doodo oo markaasi uu ka qaalib noqdo ka adkaado ayaa la yidhaahdaa almunaasacatu waalhala baa loo jeedaa uu ka adkaaday weeyaan marka qur'aankan waa lagula taxadiyo macnaheedu waxa weeye jinni iyo insi baa waxaa la yidhi markay mushrikiintu dhaheen nebi maxameda qur'aankan samaystay markay yidhaahdeen buu allah kula khitaabay oo yidhi haddii nebi maxamed uu samaystay idinkaa dadkii fasaaxada badnaa dadkii gabyaaga ahaa dadkii khutabada waaweyn aha idinka idinka buuxaane kaalayoo la imaada qur'aankanoo kale keena qur-aanko la imaada qul lain ijtamacat alinsu waljinnu cala an yatuu bimili hada alqur'aan laa yatuuna bimilihi walow kaana bacduhum libacdin dahiira qaarkood qaarka kaleba haba u kaalmeeye cid la imaan karta ma leh ilaa yowmi naasi haada ilaa qiyaami saaca cid la imaan karta qur'aankanoo kale maleh suuradaa la yidhi kaalay la imaada faatuu bisuuratin milihi la imaada baa le cid la timaado waa lalayahay macnaheedu marka ma waxa weeye qur'aanka xasad male miya dad xusaada male miya waa leeyahay laakiin waa la ifxaamiyey waa la imaan waayeen wa afxama wuu aftiray bimacnaa wuu xujo tiray bihaa yacnii wuxuu ku aftiray bihaa mucjizadaas oo qur'aanka ihi iyo wuxuu ku xujo tiray allah jamiica ahli zayqi waduqyaan dadkii ahlu dalaalka ahaa iyo kuwa duqyaanka dadkii qooqay dhammaantood ayuu ilaahay subxaana wa tacaala qur'aankani ku aftiray oo ku xujo tiray waxay la iman karaan aynan jirin waa xujo tiray weeyaan wajacalahu ilaahay wuxuu ka yeelay qur'aankii oo mucjizadii khaalid ka ahayd ee mustamir ka ahayd rabiican gub oo ka dhigay gu oo kale oo dadku barwaaqo ay degayaan uga dhigay muxuu uga dhigay liquluubi ahli albasaa'iri waalcirfaan dadka ahlu basaa'irka ah basiirada leh yacni qalbigooda uu ifayo wax garanayo iyo walcirfaani aqoonta dadka leh macrifada leh dadkaas quluubtoodii buu rabiic uga dhigay gu oo kale uga dhigay lanna hadda roobka markuu soo da'o waxa waa dhulkan doog buu soo saaraa dhulkii waa qurxanaadaa wuxuu noqdaa maaragtay meel xayaato iyo nolol ay ka suuroobayso dadkiibaa imaanaya daaqibaa dadkii maaragtay duunyadiibaa daaqayso wahaakada marka qalbiga dadka ahlulcirfaanka macrifada leh ahlubasaa'irka ahe qalbigooda uu ifayo dadkaasuu rabiic u yahay oo wax walbo khayroo dhan ayuu kulminayaa weeyaan qur-aanka ilahay sidaas uga dhigay laa yakhluqu ama laa yakhlaqu labadaba waa la yidhaahdaa laamku waana la godaa waana la kordhigaa ma baaliyoobo oo ma duugoobo qur'aankii calaa karati taradudi celcelinta qur'aanka la celcelinaya darteed kuma duugoobo hadda haddaad qur-aanka soo bilowda akhrintiisa oo dhammayso haddana ka noogumaysid mar kalaad bilaabaysa macno cusubaa kaaga sii baxayo mid ku duugooba ma noqonayo oo laga caajisa ma noqonayo weyaan marka mid ku duugoobaya ma aha oo maaragtay khalqiga asal ahaan yakhluqda waxaa loo jeedaa athawb lkhaliq baa la yidhah marada markay dufta ka dhammaato eber noqoto athawb lkhaliq la yidhahda oo duugduug noqday ebera weeyaan marka ma duugooba calaa karati taradudi akhrintiisa la akhrinayo celcelinta qur'aanka la celcelinayo kuma duugoobo wa taghaayuri alaxyaani iyo zabanada alxiin wa ayaan waa jamcu xiinin axyaan oo zabanadii ah doorsoonkood isbedbedelkooda yacni qur'aanka kuma duugoobo oo lama dhahayo sida hadda dad badanoo maaragtay reer galbeedka dadka dabagalay ah ay la ordaayaan ay leeyihiin ama dadka maaragtay cilmaaniyiinta la yidhaahdo oo laadiiniyiinta ah diinka aan doonaynin la iskuma dhaqi karo kitaabkanoo waxaa weeye kun iyo afar boqoloo sano ka hor buu soo degay kuleeyihi waxaa maalin dhow timid youtube-kaan ku arkaaye wuxuu leeyahay qur-aanka ma laska xukumi karaa waa rofesoraan ahuu leeyahay markaasu wuxuu leeyahay anigu waxaan leeyahay isay nooc uu leeyahay saasuu dhaha jaraa waa jarii wey waa geesi waa geesinimo doqonnima wey qur-aankaas kuma duugoobo mana yani maarata zaman kasta iyo waqti kastana saalixu uu yahay in ummadda inuu dhaqan noqdo mar kastaba saalixu uu yahay wey in la yidhaahda zamankan qur-aanka layskuma xukumi karana walaalayaal waa kelimad khatiira qur-aanka kalaamullaahi baad waxaa leedahay layskuma xukumi karo mid kalea ka daroo dhahayo ku xigay oo isaga la fadhiyo oo dhahayo ninkaas la hadlayo leh wallaahi qur-aanka waxaaba kala saaray iyo siyaasaddii maraykanka oo naga caqli badan kulaha oo naga cilmi badan oo asaga dhan waa isliiday eber iska dhigay asaa isbaabashay marka calaa kulli xaalin waxa weeyaan qur-aanka saalix likulli zamaani wa makaan waqti kasta iyo zaman kastana saalixu u yahay kumana duugoobo sidaas weeyaan wayasarahu ilaahay wuu sakhiray wuu sahlay qur'aankii lidikri waanabuu u sakhiray yacnii in lagu waantoobo oo qofka uu xusuusto ayuu ilaahay u fududeeyey xata istadharahu ilaa uu xifdiyo oo kor ka qabto ay kor ka qabtaan sikaaru wildaani ilmaha yararka kuwooda yaryarka ah alwildaan kuwooda yaryar ilaa qur'aanka ay xifdiyaan ilahay baa u sakhiray subxaana wa tacaala carruur yar baa xifdinayso quluubtaa ilaahay ku xifdiyey qur'aankaasi weeyaan wadamina allah subxaana wa tacaala waxa weeye wuu ballan qaaday xifdahu qur'aanka xifdintiisana isagaa damaanad qaaday damaanisagaa damaanad qaaday oo ballan ku qaaday muxuu ka ilaalinayaa min tataruqi اtagyiiri doorsoon inuu soo dhex galo ilayhi qur'aanka uu soo dhex galo iyo walxadaثaani xadaث oo wax cusub oo bidco ahoo lagu keena in qur'aanka lagu darsado ilahay baa ka ilaaliyey inuu ka ilaaliyana isagaa ka ballan qaaday watan allah fii suurati اlxijri uu ku leeyahay inaa naxnu nazalna adikra wa inaa lahu laxaafiduun ilahay asaga qur'aankaa soo dejiya isagaan ilaalinayo waxyaalaha ilahay ku ilaaliya waxaa ka mid a qur'aanka in dadku ay wada xifdisan yihiin akar naas ay xifdiyaan muslimiinta walidaalika ninkii isku daya hataa hal xaraf inuu ka maaratay ou ka musxafka ka gooyo intaasoo boqolaal qofoo muslimiina baad dhahayso xarafkaasaad ka tagtay ilmaha yarkaa ku qabsanaya xataa intaa dadka waaweyn la gaarin marka qur'aanka ilaahay sidaasuu ugu talagalay isaga ilaalinaya wy wa huwa qur'aanku maxfuudun waa la ilaaliyey bixamdi illaahi alla ammaantiisa ee allah mahadintiisee iyo wa fadlihi alla dheeraantiisee waa la ilaaliyey makhtalafa almalawaani makhtalafa intay yani iskhilaafayaan isbadbedelayaan almalawaani habeenkii maalinta isbadbedelayaan almalawaan aljadiidaan macaani badanay ku sheegaan alxadaaan waxaasoo dhan bay magacyo badan u samayn habeenkii maalinta weyaan marka inta habeenkii maalinta isbedbedelayaanna waa qur-aankaas waa xifdisan yahay ilaahay baa ilaaliyey weyaan wa wafaqa alla wuxuu waafajiyey lilictinaa'i yacni ihtimaam iyo ka murugoonsho iyo ku dadaalid biculuumihi culuumtiisa lagu dadaalo wuxuu alla waafajiyey man dad buu waafajiyey istafaahu alla uu doortayo min ahli اlxidqi yacni dadka itqaanka u saaxiibka sugitaanka u saaxiibka ah iyo walitqaani itqaanka u saaxiiba alxidqu walitqaan waa isku macno un weeyaan alxidqu markaad tidhaahdo fulaanun xadaqa camala ninka hebel la yidhaahda camalkiisii buu sugay idaa atqanahu baa la yidhahda markuu sugo marka alitqaanu waa sugitaankii alxidquna waa sugitaankii laftiisii weeye marka dadka yacni muxaqiqiinta ahee wax sugee mutqiniinta ah ayuu ilaahay u doortay in ay yacni culuumtii qur'aanka inuu waafajiye buu rabbi u doortay subxaanah wa tacaala ayaguu waafajiyey marka qof haddaad aragto qur'aankii ku mashquulsan tadriiskiisii yacni maaragtay qiraa'adiisii tasniifkiisii kawar sharaxiisii ku mashquulsan waa dadka ilaahay subxaanah wa tacaala oo culuumtaas shareecada culuum alqur'aan oo u doortay buu ka mid yahay ilaahay oo waafajiye uu ka mid yahay sidaa darteedba markuu waafajiyey fa jamacuu fiihaa culuumtii waxay kulmiyeen dhexdeedii min kulli fannin fanni kasta kulligii oo funuunta islaamka ka mida maa shay bay ka kulmiyeen tansharixu lahu ay u waasac noqonayso suduuru ahli litqaani dadka ahlu itqaanka la yidhaahda wax sugo laabahooda ay u waasac noqonayso ayay fanni kasta ka alifeen hadday qur'aankii iyo culuumtiisii ay tahay hadday xadiidkii iyo culuumtiisii ay tahay hadday luqadii ay tahay haddii fiqigii iyo maaragtay usuulkiisii ay tahay fanni kasta kulligii hadday luqadii naxwadii sarfigii balaaqadii funuunta mukhtalifkaaho idil ayay dhex galeen culummadii markaasay kutubta ay ka diyaariyeen weyaan culumtaasi marka fanni kasta kulligii waxay ka diyaariyeen wax qalbiga ku qabowsado weeyaan waasacu noqdo weeyaan axmaduhu allan ku mahadini calaa daalika arrintaas uu nagu manaystay oo uu u horeeyo qur'aanka nabilaahi maxamed ku xigo culumtaas khayrkaas oo dhan arrintaasaan ilaahay uga mahadinaya iyo wakayrihii kan midkaan ahayn kuwo kaloo aanan sheegin oo min nicamihi ilaahay nicmooyinkiisi ka mid a allatii nicmooyinkii laa tuxsa aanan la koobi karaynin xayl nicmooyinkii ilaahay haddii aan tirinno ma ururin karna mana la soo koobi karin sida allahba uu leeyahay wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha nicmada allah haddaad tirisaan ma awoodi kartaan mana koobi kartaan wey khusuusan gooni ahaan weliba waxaan usii gooni yeelayaa buu yidhi nicmooyinka rabbi noo galay calaa nicmati aliimaani nicmadii iimaanka oo iimaanka uuna siiyo nagu manaystay taasaan gooni ahaan maaragtay aan uga sii mahadinayaa buu leeyay allah subxaana wa tacaala wa as'aluhu alla waxaan weydiisanayaa alminnata gallad inuu igalladaysto calaya aniga iyo wa calaa jamiici axbaabii axbaabteyda dadka aan jeclahay dhammaantood inuu ilaahay galladaysto wa saa'iri almuslimiina iyo muslimiinta intooda soo hartay kuwaan jeclahay iyo wixii ka soo haray muslimiintoo dhan buu u jeedaaye inuu rabbi ku aniga iyo dadkaas aan jeclahay iyo muslimiinta dhammaanteed oo nagu galladaysto biridwaani raadi ahaansho oo nagu galladaysto oo ilaahay radigiisa aan helno oo adduunka markaan ka tegayno annagoo ilaahay raadi naga yahay aanu ka tagnaan ilaahay weydiisanayaa buuri wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabudaahi inuusan jirin ila allahu allah mooye allahum baa cibaadadiisu xaq tahay wixii ka soo haro dhan cibaadadooda baatil wey oo la caabuday laa shariika lahu laa shariika wadaagsan lahu alla uma sugnaanin cibaadadiisa qof iyo uluhnimadiisa uluhiyadiisa cid la wadaagsantahay ma jirto wey shahaadatan baan qirayaa shahaado ayaan qiraya waxaan qirayaa shahaadadaasoo muxasilatan keento oo xasiliso lilgufraani dembi dhaaf shahaado markii sidqigeeda runteeda la arko ilaahay uu iigu dembi dhaafo ayaan ilaahay subxaana wa tacaala shahaadadaas ayaan qiraya wy munqidatan wamunqida yani wamunqida iyo muusila iyo kulli wawda waaw waa ka go-anya catfun bilcatfa la yidhahdaa munqidatan shahaadadaasoo mid koriso ahi saaxibaha saaxibkeedii korinayso qofkii shahaadateynkii qiray min aniiraani naarihii qiyaamaha ka korinayso naarta qiyaama ka badbaadinayso muusilatan wa muusilatan shahaadadaasoo gaarsiinayso lahu qofkaas qiray saaxibkeedii gaarsiinayso ilaa sukna aljinaani jannooyinkii alleh askunkoodii degitaankeeda uu dhex dego gaarsiinayso wey shahaadadaas ayaan ilaahay aan u qirayaa buu yidhi shahaadadaasaan waxaan ku rajaynayaa in ilaahay dunuubteedii ku dhaafo in cadaabka iyo naarihii ilaahay nooga ilaaliyo in ilaahay jannadiisa uu nagu dejiyo oo na geeyo halkaas arrintaas saasuu u jeedaa wey sheekh wa ashhadu waxaan kaloo qirayaa anna muxameda nebi moxamed cabduhu cabduhu alle addoonkiisi inuu yahay wa rasuuluhu rasuulkiisii ou yahay rasuulkii addoonkii rasuulkii addaacii u yeeraya dadka yani daacii dadka ugu yeeraya ilaliimaani iimaanka ugu yeeraya rumaynta alle la rumeeyo ugu yeerayey inuu addoon ilaahay yahay oo rasuulkiisii yahay oo daaci ilaliimaan yahay ayaan ana qirayaa wey nabiyllaahi maxamed wey sala allahu ilaahay ha ammaano calayhi nebi maxamed dushiisa wasalama allaha nabadgeliyo wa calaa aalihi nebiga aalkiisana ilaahay subxaana wa tacaala yacni ayagana allah u naxariisto hana badbaadiyeeh wa saxbii asxaabtiisa wa sharafa allaha sharifo oo hmaarata allaha sharfo wa karama allah ha karaameeyo wa cadama allah ha weyneeyo yani nebiga iyo asxaabtiisa aalkiisa iyo asxaabtiisa ujeedaa maa tacaaqaba aljadiidaani inta ay isla cirbinayaan habeenkii maalinta aljadiidaan waa alleyl wanahaaru baa loo jeeda habeenkii maalinta inta ay habeenkii maalinta isbedbedelayaan yani intaasba macnaha inta adduunka jira wey ilaahay subxaana wa tacaala salaadaa iyo salaamtaasi dushooda allaha yeelo amaa bacdu intaa kadib amaa bacdu intaa kadib faina allaha alleh subxaanahu nusqaan oo dhanba ka hufnaaye wa tacaalaa sarreeye manna wuxuu galladaystay calaa haadihi alumma ummaddan oo tan ah dusheeda ayuu galladaystay zaadaha allaahu halkan oo kale jumla muctarida la yidhaahdaa meeshii calaamadaasoo sharda kuu dhiga oo ujeedaa jiitin yaroo kale dhexgelin hadal soo kale dhexgeli meeshuu dhihi lahaa manna calaa haadihi alummati biddiini aladii irtadaahu uu dhihi lahaa yuu hadalkaan dhexgeliya jumla muctarida la yidhahda ummaddan wuxuu ku galladaystay allah zaadaha allaahu ilaahay ha u kordhiye ummaddan tacaala alla sarreeye sharafan sharaf allah u kordhiye wuxuu ku galladaystay bidiini diinkiibuu ku galladaystay alladii diinkii irtadaahu alla u ka raalli noqdo kee way diinkaasi diin lislaami diinta islaamka ayuu ilaahay subxaana wa tacaala dadka uga raali noqdo marka waa tan ilaahay uu leeyah waradiitu lakum alislaama diinan diin kale ilaahay raalli noogama aha diintaas islaamka unbaan yani ilaahay uu raadi noogaya cid alle ciddii diinta islaamka diinan ahayn ka diin dhigatana allah muxuu yidhi wman ybtagi hayr اlislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi اlaakhirati min alkhasiriin lagama aqbalaayo aakharana dadka khasaaro mid ka mida ayuu noqonaya weyaan marka diinka ilahay oo raadiga ka yahay waa diin alislaam weeyaan ina addiina cinda allahi alislaam ayadaas diintan islaamka unbaa diin ah weeyan sidaasuu allah qur-aankeena noogu leeyahay wa irsaalihi wuxuu kaloo ilaahay ummaddan ku galladaystay wa irsaalihi diritaankeeda oo ummadii ilayhaa ummaddii oo u soo diro wa irsaalihi alla diritaankiisii waxaa la yidhahdaa waa masdaru mudaafin ilaa faacilihi baan lahaa sooma irsaalihi waa garanaysa cidda wax dirta waa allah wey wa irsaalihi alla diritaankiisii ou diro ilayhaa ummaddan oo u soo diray muxamadan nabi muxamed oo khayra alanaami khalqiga kii ugu khayrka badnaaha ahaa oo u soo diray ayuu ku galladaystay calayhi nabi maxamed dushiisa ha ahaato minhu min allaahi alla xaggiisa ha kaga ahaato afdalu salawaati wlbarakaati wasalaami salaadaha naxariisyaasha iyo ammaanaha tan ugu fadliga badan barakooyinka midda ugu fadliga badan salaamta iyo badbaadada midda ugu fadliga badan dushiisa ha ahaato muxamedkaas nabi maxamed soo dirinta uu noo soo diray ayuu ummadaasi ku galladaystay buu yidhi wa akramaha ummaddii wuu karaameeyey haddana bikitaabihi kitaabkiisii ayuu ku karaameeyey oo ahaa afdal ilkalaami hadal lagu hadlo kii ugu fadliga badnaa qur-aanka kalaam ullaahi wa afdal kalaamu hadal lagu hadlo kalaam ullaahi baa u fadli badan wey wa jamaca fiihi allah wuxuu ku kulmiyey qur'aankaas kalaamkiisii subxaanahu nasahnaaye nusqaanoo dhan ka hufnaaye wa tacaalaa alla sarreeye wuxuu ku kulmiyey jamiica maa taxtaaju ilayhi wax alla jamiica maa shay dhammaantii taxtaaju ilayhi ay u baahato min akhbaari alwaliina dadkii horeeyey wararkoodii iyo wlaakhiriina dadka dambe ilaa qiyaami saaca imaanayo wararkoodii ayuu rabbi ku kulmiyey oo ummadda u baahan tahay ummadday u baahna wuxuu kaloo ku kulmiyey waalmawaacidi wacdiyaala tiro badan waalamhaali tusaalooyin aad iyo aad u qiimo badan qur-aanka amiladiisa lama tirin karo dhinac walba amilo aad u badan uu leeyahay maaragtay ilaahay watilka alamhaalu nadribuha linnaasi buu mar walba uu leeyahy meelo badan ku leeyahay amilooyin badanuu ilaahay siiya mamaa dhinac walba dantooda laga tusayo hadday shirkigii tahay ka cararkiisii towxiidka haddii uu yahay yacni iimaankii jannadii iyo naartii amilooyin badanuu ilaahay dadka siiya waalaadaabi aadaabtii iyo wa duruubi alaxkaami iyo axkaamta noocyadeeda kala duwan iyou ilaahay qur'aanka ku jamciyo ku kulmiye weeye waalxujaji xujooyinna uu qur'aanka uu ku kulmiye allah xujooyinkii alqaadicaati goynayey wax alla wixii wax kasta kala goynayey ayuu rabbi ku kulmiyey aldaahiraati ee muuqatay fi dilaalati xagga tusinta calaa waxdaaniyatihi allah kelinimadiisa xujooyinkii tusinayey oo qaadicaadka ahaa ee aad u muuqday ayuu ilaahay kitaabka qur'aanka dhexdiisa yeelay wagayri dalika iyo taa waxaan ahayno mima kii ka mid a jaa'at bihi rusuluhu ay rusushiisu la timid salawaatu ullaahi ilaahay naxariisyadiisa naxariistiisa iyo ammaantiisa iyo wasalaamuhu badbaadadiisa calayhim rususha korkooda allah yeelay xujooyinkaas oo xujajkaa maarata qaadicaadka ahi ayuu wuxuu leeyahay kuwaasoo addaamiqaati weliba kuwa yacni madax jabinayey ah madaxooda bashaaqayo baabi'inayay liahli lilxaadi dadka ilxaadka oo mulxidiinta eh xaqa ka iisha oo kufriga u leexdo iyo wadullaali kuwa baadiyeysan oo xaqa ka dhumay addaqaami oo weliba ah dadka araadisha ah weeyaan addaqaam yacni hadda waxaa la araadilu lxamqaa dadka araadisha ahee liito ardaalka soomaalida ay tira ardaal la yidhaahdo oo aad u liito waa kuwaas axmaaqa oo doqomada ihi kuwaas xujo baabi'inayso ayuu ilaahay kitaabkan dhexdiisa noogu yeelay wey wadacafa wuxuu ilaahay laablaabay alajra ajrigiibuu laablaabay fii tilaawatihi qur'aanka akhrintiisa la akhriyo ajar fara badanoo qofku ka helaya kalaamullahi markaa akhriso yacni waxa weye ajar fara badan buu ilahay kuu laablaabaya wa amara ilaahay wuxuu amray bilictinaa'i yacni ku dadaalid iyo ka murgid laga murgo bihi qur'aankii akhrintiisa iyo wاlcdaami weynayn qur'aanka la weyneeyo wa mulaasamati اlaadaabi aadaabtii in la laasimo macahu maca اqur'aani qur'aanka maciisa la jirkiisa in la laasimo aadaabtii lagaa rabay inaad la timaado inaad qur'aanka kula dhaqanto wuxuu kaloo amray wa badli اlwusci yani karaankaada iyo awoodaada bixinteeda aad bixiso fi lixtiraami qur'aanka ixtiraamkiisa aad ixtiraamayso qiimaynayso xushmaynayso inaad ku bixiso awooddaada iyo karaankaada dhan ixtiraamka qur'aanka inaad ku bixiso ayuu ilaahay amray buu leeyay waqad sannafa waxay sannifeen fii fadli tilaawatihi qur'aanka akhrintiisa fadligii uu leeyahay waxay ka alifeen jamaacaatun kooxo oo min alamaahili dadkii ahlu fadliga ahaa ee khiyaarta ahaa amhal waxaa la yidhaahdaa yacni alafdalu waalkhiyaaru baa la yidhahda qofka khiyaarka ah maaratay akhyaarta ah dadkaas amaatisha ahee ahlu khayrka ahaa waalaclaami haddana jibaasha ahaayo calamka ahaayee muuqday lanna aclaam waxaa la yidhahdaa waa jamcu calamin calamkana waa aljabalu baa la yidhahda jabalka buurta maxaa yeele meel foog adoo ka jiro yaad buurtii kor ka arkaysaa dadka marka ahlu fadliga ahlu cilmiga ahna sida buurtaas oo kale loogu soo hanuunaa oo ummaddu u garataa weeyaan kuwa aclaamta ahaayee jibaasha ahaa ayuu maaragtay waxay ka alifeen qur'aankiibay waxay ka alifeen akhrintiisii kutuban kutub kutubta oo macruufatan la garanayo cinda ulinnuhaa dadka dhugta u saaxiibka ah waalaxlaami caqligan u saaxiibka ah maaragtay caqliga lahaa cuquusha saafiga lahaa dadkaas agtooda kutub laga yaqaano macruufa bay wada alifeen hadda kutubta fadaa'il qur'aan laga alifay aaday u tiro badan tahay kutub badan ayaa maaragta laga alifay oo culummadeenna ahlu sunnaha ay ka alifeen cabdirasaaq sancaani yani wuxuu leeyahay cabdirasaaq ibnu hamaam kitaab la yidhaha fadaa'il اlqur'aan ayuu leeyahay imaam shaafici wuxuu leeyahay manaafic اlqur'aan kitaab la yidhahdo leeyahay waxa weeye maarata sheekha la yidhaha abu cubayda alqaasim ibnu salaam wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha fadaa'il اlqur'aan culummada aad iyo aad kutubo badan ibn abi dunya fadaa'il اlqur'aan uu leeyahay fadaa'il qur'aan oo waxau leeyahay imaam nasaa'i yani fadaa'il qur'aan oo uu leeyahay diyaa diin almaqdasi a'immadeenna qur'aankaas fadliga tilaawadiisa iyo akhrintiisa uu leeyahay kutubo fara badanay ka alifeen kutubtaas marka sheikhu ishaaraya weya laakiin laakiinse dacufat way way yaraatay way daciiftay alhimamu himooyinkii yani himadii dadka ayaa can xifdihaa waxay kutubtaas waa laga alifay xifdinteedii ayay himooyinkoodii ka gaabatay way ka daciiftay wey bal inay yani xifdiyaan iska dhaafeen wuxuu leey can mutaalacatihaa bay ka gaabatay in la mutaalaciyo xataa la fiirfiiriyo oo la akriyo xataa waa ay ka gaabatay bulhimadooda dadka fasaara markaas wuxuu ahaaday laa yantaficu biha miduusanba ku intifaacinaysan waxba ugu tarin ilaa afraadun dad fara ku tirisa afraad oo min uli lafhaami dadka fahmada u saaxiibkaa mooye dadkii kale inaysan waxba ka faa'iidin qur-aankii akhrintiisii kutubihii oo laga qoray fadaa'il qur'aan yacni in la xifdiyo iska daaya xataa mutaalacadii ayaa dadkii ku adkaatay oo himadooda ay ka gaabatay buu leeyay dad yar baa marka fahmi kara buu leeyay wara'aytu waxaan arkay ahla beledina beledkeennan oo kanaho dimashqa magaalada dimashqa la yidhaahdo oo suuriya hadda caasimaddeeda ihi shiikhu magaaladiisa uu deganaa weeyaan oo halkaa culumtana ku bartay waxaan arkay dadkeedii xamaaha allaahu waa jumla muctarida haddana u jeeda hadala soo dhexgalay wuu u ducaynaya magaaladaas xamaaha allaahu ilaahay ha ilaaliyo ha dhowro tacaala sarreeye wasaanahaa allaha dhowro oo ilaaliyo ayada bilaadaas oo dimashqo la yidhaahdo iyo wasaa'ira bilaadi alislaam iyo muslimiinta bilaadooda soo hartoo dhanba ilaahay ha badbaadiyo ha dhowre eh waxaan arkay buu yidhi dadkaas ahlu dimashqa la dimashqa la yidhahda mukiriina inay badsanayaan min alictinaa'i ka murgidda iyo ku dadaalista bitilaawati alqur'aani qur'aanka akhrintiisa alcasiizi qur'aankii sharafta lahaa ay ku dadaalayaan akhrintiisa maxay ugu dadaalan uga murgayaan tacalluman xagga barashada qur'aanka ay bartaan wa tacliiman barista ay dadka baraan wa cardan bandhigidda ay culammadooda mucalimiintooda u bandhigaan wa diraasatan dadka ay u diraaseeyaanoo qur'aankii kitaab macaanidiisa ay dadka baraan ayagoo fii jamaacaatin jamaacooyinoo dad badan kooxa kooxa ah wa furaada keli keli ayaan ku arkay ayagoo sidaa ugu dadaalayo mujtahidiina ayagoo dadaalayo fii daalika arrinkaasi ay ku dadaalayaan ayaan arkay arrintaas ayagoo ku dadaalayo bilayaali walayaami habeenadii iyo maalintiiba maalmihii habeenadii maalmihiiba inay ku dadaalayaan akhrintii isbaridii barashadii daraasayntii isku bandhigii waxaasoo dhan ay ku dadaalayaan ma arkay zaadahum allahu tacala ilaahi ha u kordhiye dadkaas xirsan dadaal calayhi qur'aanka ay ku dadaalaan wa calaa jamiici anwaaci taacaati daacadaha daacada alla la adeeco noocyadeeda kala duwan dhammaanteed ilaahay ha u kordhiyo ilaahay ha u kordhiyo ayagoo marka ay yihiin muriidiina kuwa doonayo wajha diljalaali walikraam qur-aanka barashadiisa iyo baridiisa daraasayntiisa waxay ula jeedaan allihii diljalaali weynanka u saaxiibka ahaa walikraami karaamada u saaxiibka ahaa wejigiisa ula doonayaan muraad kale ay leeyihiin iyo dan kaloo ay ka leeyihiin ma jirto weyan adduunye ku gaar maaragtay sheikh hebel ha lagu yidhaahdo ri'aaso ku hedal ku hel xoolo ku ururso mansab ku raadso waxaasoo dhan kuma jirin maqsadkoodu ka mid ma ahayn buu leeyay walidaalika waxaa la yidhaahdaa bilaad shaam dhulkaa la yidhaahdo ama maaragtay hadda shaamay ka tirsan tahay waxay lahaayeen waqtiyadii hore oo dhan qur-aanka dadka aad ugu dadaalay ahaayeen waxay lahayen madaaris qur-aanka lagu wada barto oo aad u tiro badan waxay lahaayeen qiraa'aadka oo qur-aanka qiraa'aadkiisa lagu barto mukhtalifka ay kala duwan lagu barta bay lahaayeen madaaris waxay lahaayeen sida haddaay aan soo ishaarno xadiidka lagu barto waxay lahaayeen maraakis oo maarata lagu barto fiqiga maraakis badan oo culumta lagu faafiya bay lahaayeen sida maalan yani culammada ka soo baxday waad ogtihiin culammada shaam ka soo baxday khaasatan weliba weliba dimashqa la yidhaahdo a'immada calaamtaha waaweyn ragga ka soo baxay ibnu salaax hadda aan ka hadlaynay abu camr ibnu salaax ayaa ka mid ah imaamu nawowi baa ka mid ah alimaamu almuzani saaxib shaafici tilmiid shaafici baa ka mid ah waxaa ka mid ah sheekh islaam ibnu taymiya baa ka mid ah maarata ibnu qayim aljawsiya baa ka mid ah ibnu casaakir baa ka mid ah ibnu kaiiraa ka mid ah aimo waaweyn ayaa meesha dhulkaas ka soo baxay oad ogtihiin qur-aankana dadkiisii iyo axaadiista ahalkoodii ahaa weya marka dadkaas yay ahaayeen ilaahay subxaana wa tacaala uu u duceeyey ilahay ducadeeda subxaana wa tacaala ha siiyo maxaa yeele hadda magaaladii waa magaalo suuriya meel bale ka socoto oo imtixaan ummaddii weliba ahlu sunnihii lagu leynayo bay maaragtay noqotay ilaahay subxaana wa tacaala ha u soo celiye amnigeeda ilahay mufsidiintan allaha ka qabto marka sheikhu wuxuu yidhi fadacaanii ilaa daalika arrintaas waxaa iigu yeeray fadacaanii wuxuu iigu yeeray daalika ka oo dadka aan arkay reer dimashqo oo qur-aanka ihtimaam siinayo wuxuu iigu yeeray ilaa jamci mukhtasarin kitaab la soo gaabiyey ururintii inaan ururiyo fii aadaabi xamalatihi kuwa xambaaray qur'aanka oo xifdisan aadaabtiisana ku saabsan dhexdeeda ahaatay mukhtasar marka kitaabka waxaa la yidhahdaa shayga mukhtasarka ah mukhtasarka kitaabka la yidhahdo waxaa la yidhahda maa qalla lafduhu wa kaura macnaha kitaabka waa la ikhtisaarina lafdigiisa waa la yaraynaya laakiin macnuhu waasac oo aad u tiro badan ayuu ka hadlayaa weeye marka kitaabkaas yacni arrintaas aan arkay dadaalkoodii baa waxay ugu bixisay inaan kitaab u alifo oo mukhtasara oon aad u dheerayn dadka aad yacni qur-aanka xambaarsan aadaabtoodana aan kaga hadlayo iyo wa awsaafi xufaadihi dadka qur-aanka xifdisan dadka qur-aanka xifdisan tilmaamaha ay leeyihiin wa talabatihi qur-aanka ardaydiisa kuwa dalbayo ardayda u ihi yacni ayadana dalabadaasi sifaadka ay leeyihiin aan maarata aan ku alifayo faqad awjaba allaahu subxaanahu allah wuxuu waajibiyey nusqaan oo dhanba ka hufnaaye watacaala sarreeye annasiixata likitaabihi yacni nasiixo ayuu ilaahay waajibiyey likitaabihi kitaabkiisa ayuu nasiixo u waajibiyey oo maxay tahay isagaa noo fasirayo wa min annasiixati nasiixada kitaabkiisa waxaa ka mid ihi yacni nasiixati waxaa ka mid ihi lahu lilkitaabi kitaabka loo naseexay waxaa ka mid a bayaanu aadaabi xamalatihi wa tulaabihi caddaynta la caddeeyo dadka qur'aankan xambaarsan iyo ardayda qur'aanka dalbaysaahi aadaabtoodii la caddeeyo wa irshaaduhum hanuunintoodii lagu hanuuniyo ilayha aadaabtaas wanaagsan lagu hanuuniyo wa tambiihuhum baraarujintoodii lagu baraarujiyo calayha calaa haadihi alaadaabi aadaabtan oo tanana lagu baraarujiyo ayay maaragtay nusxigii ka mid ah buu leeyahy kitaabka nasixadiisa nusxigiisii taa ayaa ka mid ah weya hada wbilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamedi waali wsabi wslm